maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacya ee galmudug ayaa ka guulaysaday inyo ruujiyan xirmaysi lakawaday dhul daaqsimeed iyo howlo badan yo ka intifaacsada lahaayeen gudoomiyaga degmada gaalkacyo ee galmudug ya sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan lagu qaada doono qof kasta oo laka araga uu soo hirido dhul daaqsimeedyada deegaanada galmudug idhaahno walaalaha arrimaha ku howlan walaalyaal arrinta ka waantooba idiin maaragtay suurtagal maaha waa looya dadkan xoolay ku tiirsan yihiin oo xoola dhaqato magaaladaas iyo dhammaan soomaaliya waxay ugu weyn kow ah waa xoolaha xoolihii in la barakiciyo la xaalufiyo aqbali mayno qofna ka yeeli mayno jamacna ka yeeli mayno amerikaankaas wixii bannaanka ka jira waxay u astaysan tahay xoolaha inay xoolo daaqeen noqoto aan qofna shirmaysan karin haba yaraatee calaamana dhigan karin cagaf iyo dhagax iyo rinji iyo wax kale midna inaan laga samayn karin gudaha wixii ka jira wixii baahida magaalada ku xiran waa laga samaysan karaa sida tacadiga aan soo aragnay oo wax beera lagu tilmaamayo tacadi lagu samaynayo ayadana ma aqbalayno waxaan rabnaa dadku inay degi karaan gudaha xooluhu daaqi karaan qofka meel u calaamaysan tahay haddaad rabto inaad beer wax ka soo saarto walaalow laba boqol laba boqol baad xallin karin runtaas ku sheegno nagu qanci marka hore laba boqol laba boqol khayraadka aad ka soo saaraysa aan aragno waxaa magaalada uga geynaysa aan aragno khayraadka ka saaraysa ha la ogaado sidaa uga mira dhalisa ha la ogaado ayadaasaa kaa badan laakiin aad iska xirmaysato maya oo haddana dhirti lagu baabi'iyo taas laftigeeda waxaan rabnaa qofkii meel raba in wax ka sameeyo waa inuu sili ku wareejiya dhirta u badbaadiya oo dhirta ka leexda in caqliga bini'aadamku keeni karana waa inuu abuuro oo isaguna ku filanya wax ka soo saari karo laakiin wixii tacadiya qaar ku mid e dadka deegaanka siete handhow ay tallaabada maamulkiyo ka roojihayaan hiridowga dhul daaqsimeedyada waxaan u mahad celinaynaa maamulka markaa qaylaanta u geysanay ina soo cajiibaan u mahad celinaynaa dadkan waa dadkii deegaanka waddadaa isu xirta laasacadale iyo celfaargeed isu xirta hadda ka hor baa maamulka go'aan ka gaaray wixii koofur ka ah inaan cagaf la geyn karin inaan beer laga samayn karin inaan motoor la geyn karin inaanin gaar u cabbirin karin hadda ka hor baa dadka deegaanka iyo maamul go'aan ka gaareen amaamiir bay ka soo fuliyeen dad ayaa hadda macnaha hadda markasaaba ku soo noqnoqonahaya dadkaas deegaanku wuxuu ka gaaray inay gacan bira iskaga qabtaan dowladdana la kaashadaan waxaan u oggolayn motoor waxaan u oggoleen beer waxaan u oggoleen cagaf waxaan u oggoleen beec dadka deegaan meeshaa xoola daaqa weeye waa xoolihii la shafeecsanahayey miyii magaala la shafeecsanahayey in la barakiciyo xaalf laga dhigana diin iyo dad iyo dunyo midna munaasib u ahan dowladduna waana la qaatay waa ku mahadsan yihin maamulku hadda waxaan doonaynaa dadweynaha meeshaas raba inay xoolaha barakiciyaan annagu raalli ugama ihin waana iska dhicinaynaa maamulkana waa la kaashanaynaa dowladdana codsigii ay naga aqbaleen waxaa ahayd dhulka waardiyeeya nololan warkeena waana naga aqbaleen wayna ku mahadsan yihiin